Magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu ka kacay dab geystay khasaare hantiyadeed. Dabkan ayaa ka kacay kaalin shidaal oo ku taala xaafadda Holwadaag laanta suuqa sare. Milkiilaha xarun milkiilaha goobta uu dabku ka kacay ayaa ka waramaya khasaaraha kala duwan ee ka dhashay dabkan ka kacay kaalinta shidaalka.
meeshaan kaalin waayo kaalin dabaday liira waaye khasaaraheeduna waa wuxuu laga yahay ilaa iyo soddon fuusto oo shidaal ah ku jirtay iyo macala kaalinkiisii alxamdulilah maxalaayisha dad muku dhimanin waa lagu nabad qabaa insha allah waa noola soo gurmaday waxaa noola soo gurmaday waalaheen dabdamiskaa noola soo gurmaday khasaarahan wuxuu ku ogyahay kaalinka iyo shidaalkeeda keliya kaalinka milkiliha kaalinka aniga waaye meesha khasaaraha waxaa ka jira wuxuu ku ekaaday kaalinkii iyo khasaaraheedii alxamdulilah wax kaloo ka dheerina maxalaa ii sheegna uma iman dukaan farmashiyaha dhinaca ka jiray dhinacana dukaan oo maxalaa ii sheeg oo raashiina ka jiray labadii waa badbaadeen alxamdulilah laakiin khasaare wuxuu ku ogyahay kaalink kaalink shidaal ku ogyahay khasaaraha wuxuu leeyahay ilaa soddon fuusto oo oo shidaalka iyo maxalaa saacaddii iyo maxalaa ii sheeg iyo saacaddii iyo adii shaqadii inta kaalinka ay ku shaqaynaysa intaas khasaare dabka wallaahi annaga mashiga salaadaan soo dukannay subaxdii ugu horraysa aad albaabka markaan furnay oo fuustada aan furnay asuu ay qarax naga hor imaaday waa dabdamiskaasaan la hadalnay oo noo soo gurmaday iyo intii oo howlwadaag xaafadda aan noo soo gurmadan alxamdulillah waan ku guulaysanay alxamdulillah waan khasaaraas maaleed ma ogeyna dabka noocan oo kale ah ayaa inta badan ka kaca magaalada beledweyne iyo magaalooyin badan oo dalka ka mid ah inkasta oo intooda badan lagu guulaystay in la hakiyo tirada khasaaraha ee ka dhalan kara